xafladan si weyn loo soo agaasimay laguna maamuusaya dhalashada nabigana maxamed nabadgelyo raxalkutaate ayaa lagu qabtay magaalada soo caasimada dowlad goboleedka galmudug xafiladan ayaa lagu xusayay bisha faragashan ee mawliid xaafilada ay soo qabanqaabiyeen qaar ka mid ah dugsiyada qur-aanka iyo barashada diinta kale ayaa waxaa ka qaybgalay arday waalidiin culamadiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo qaranka dalwashada magaalada shumareeb waxaana laga jeediyey muxaadarooyin ku saabsan nolosha nebigeena maxamed nabadgelyaat iyo akhlaaqda wanaagsan ee looga bata in lagu daydo nebigeena maxamed ugu horan ayaa waxaa ka hadla furitaanka xafladda lagu xusayay laasa nebigeena maxamed nabadgelyaat ee qaar ka mid ah culimadiinka magaalada dhuusmareeb
sidoo kale aayadda halkan hadda idinka hor muuqata ee ku qoran wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ayaduna maxay muujinaysaa oo uu shiikhuu tilmaamayaa nebigu inuu yahay raxmad naxariis inuu yahay ilaahay kownkaanuu soo dhigay asaga ayaana naftiisa ku tilmaamay oo yidhaahday ana raxmatunmuhdaah raxmatulmuhdaah waxaan ahay naxariis ayaan ahay hadda nebigeenna sala allahu calayhi wasallam naxariis inuu ahaa hadda way muuqataba kownkan markuu yimid ee ilaahay soo dhex dhigay ee ilaahay u keenay kownka dhan naxariisi ma aysan oolin waxay ahayd meel sida ee dugaagga iyo duurjoogta midba midka uu ka weyn yahay oo isu cuno isu dila ayay ahayd markaasuu nebiga yimid sala allahu calayhi wasallam isla markaaba kownkii wuu isbeddelay isbeddelkiisiina dee siirada iyo maxaa laydhaha culammada ayaa nooga hadlay inaan ka soo qaybgalna qadaray waxaan u mahad celinaynaa madaxda anoo ku hadlaya jamciyadda afkeedii madaxda qaybaheeda kala duwan oo wakhtigoodiina siiyey iyagoo bulshada shaqo muhiima u haaya dadkii sidaan xafladda u quruxda badan ka soo shaqeeyey runtii xafladdaanu waa xaflad aada u cajo badan inay tahay xaflad u caqidan munaasabadda dhalashada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka sokow
gabangabadii munaasabadda ayaa waxaa hadalla kala duwan ka jeediyey mas-uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha degmada dhuusmareeb gudoomiye ku-xigeenka iyo sidoo kale xildhibaan mursal sheekh cabdiraxmaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda xarnaha xirta dowlad goboleedka galmudug iyagoona ka hadlay kana sheekeeyey taariikhda iyo sidoo kale dhalashada nabigeena maxamed iyo xilligay ku beegan tahay xaflad dhammaanteed khayr ah wanaag ah maxabbo ah nabiga magaciisa sala allahu calayhi wasalam in ilaahay nugu keena aan ku rajaynayno waxaan shisanna iyo sawir aan galna kan ugu quruxda badan ah baan ka qayb galnay waxaan leeyahay dhammaantiin inta ka soo qayb gashay waa mahadsantihiin xafladdan iyo xaflado kale intii mawlidka dhiganaysana waana ku faraxsannahay in laku caslimaano sharaf bay noo tahay
waxaan un keliya u soo istaagay inaan dadka muslimiinta ah oo hor fadhiya intay maqlaysaba ugu tahniyadeeyo oo u hambalyeeyo xafladaha la dhigayo wakhtigan nabiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa ku cabbiran bishaan barakaysan oo nabigeenna adduunka uu soo runtii ilaahay oo adduunka keenay markii xaqa iyo baadilku kala caddaadeen adduunkan bishaaradii ugu weyneyd markii ay dhalatay markii maaragtay kufrigii ilaahay uu dumiyey iyo shirkiyaadkii wixii adduunka ka jiray xafladdaas iyo isu soo baxaas iyo maaragtay isuu tahniyeyntaas ayaan qaybtayda ka ahay
runtii aadaan ugu faraxsanaa maanta in caasimadda galmudug dad intaan la eg oo la tarabiyeeyey oo diinta islaamka lagu tarabiyeeyey oo dhaqan wanaagsan iyo diin wanaagsan intaba leh inaan xafladdooda ka soo qayb galno culimmadii soo barbaariday ee dadaalkaas gelidana ilaahay ajriya xasanaada ilaahay ka siiyo intaan oo caasimadda ku nool oo la badbaadiyey caqiidadooda waxay la mid tahay iyadoo dadka dhan la badbaadiyey marka waxaan leenahay culummada kuwana maqlaya iyo kuwa hadda goobta joogaba dadaalkaas ha lagu dadaalo bulshada magaalada dhusma caasimad dowlad goboleedka galmudug ayaa si weyn u muujiyey muhiimadda ay leedahay xuska dhalashada xabiibkeena maxamed iyagoona sheegay inay sii wadi doonaan xafladaha noocan oo kale ah si loo xojiyo wacyiga diinta ee ku saabsan jiilka soo karaya soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer galmudug